ilaa haatan faahfaahin badan lagama bixinin tirada hablaha ay qabqabteen laamaha ammaanka ee somalilan hase ahaatee waalidiinta iyo ehelada ayaa u sheegay warbaahinta somalilan in qaar ka mid a hablahaas haatanba loo diyaariyey in loo celiyey dalka denmark hablahan oo qurbaha laga celiyey islamarkaana jinsiyado kala duwan watay ayaa sida caadiga ah ee aalaaba dhacda loo geeyey somalilan in ay wax ka soo bartaan ha ahaato dhinaca dhaqanka iyo wixii la mid ah hase ahaatee waalidiinta iyo ehelada hablahan ayaa sheegay in mid ka mid a hablahaas oo ka baxsatay goobtan waxbarasho inay laamaha ammaanka ee somalilan u sheegtay war sababay in ciidamadu ay goobtan tagaan oo soo xidhaan hablaha kale maanta halkan waxaanu sugnay wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ka wada hadlaynaa arrimo ubad iyo waalidiintood ubadkiiyo waalidiintooda aan ubad laga soo dhaqan celiyey waddamadaha yurubta oo loogu tala galay inay halkan dhaqankooga iyo diintooda ay ku bartaan ayaa halkan meel halkan boodhina aanu geynay si ay dhaqankooga diintooda u bartaan waa hablo ilaa shan iyo toban jir ilaa labaatan u dhexeeya kadib muddo siday ugu jireen meeshii ayaanu maalin dhowey towladda laba cisho ka hor maqallay inay carruurtii meeshii lagala baxay oo mid ka mid a ayaa meesha ka baxsatay ayaa informationkii si qaldan u gudbisay oo tiri meeshan carruurta lagu abiyuus garayaa oo maaragtay farxatay markaas gaala soo kaxaysatay iyo aaraariyu kadibna kuwii kaleo dhan oo la wada kaxaystay carruurteedii baan daba soconay oonu nimid meeshan waxaanu daba socnay wasaaraddii arrimaha gudahaanu nimid halkana markaa wasiiradii maanta noogu shir noogu qabtay waxayna nagu yidhahdeen carruurtiinnii waa waa sax laakiin jinsiyado kale wataan dee iyagaa jooskale dad waaweyn weeyaane inay xaggaa ku noqonayaan inay xaggan joogayaan afarta galabnimo ay nala balabeen carruurtiina tusaan marka afarta ayaanu ballansannahay inaan carruurtii weli waddanka joogaan in kastoo lan maqalay qaar ina xaggaa lagu celiyey laba ka mid a intii kalena halkan ay joogaan marka afarta ayaa nala tusayaa carruurtayadii inay joogaan halkan iyo in kale mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda somalilan ayaa kulan la qaatay waalidiinta iyo ehelada hablahan ay gacanta ku dhigeen laamaha ammaanka ee somalilan wasiirka arrimaha gudaha ayaa u sheegay warbaahinta in ay ku qanceen tabashada waalidiinta ayna dareen isku mida ka qaateen arrimaha ku aadan hablahan qurbaha laga soo celiyey ee ay gacanta ku hayaan laamaha ammaanku
sidii aad noo weydiiseen kelmad uun baanu halkan idinka odhanaynaa oo ah hablihii maxay to aan waalidkood kulannay si aad aad u wanaagsan oo macquula ayaannu isu afgarannay waannu isqancinnay wixii aannu u sheegnay way ku qanceen iyo annaguna waxa ay noo sheegeen waannu ku qanacnay si wanaagsan baannuna isaga afgarannay oo arrintaas meel wanaagsan ayaannu iskala gaarin waalidiinta qaarkood ayaa ka walaacsan in hablahan loo celiyo dalalka ay haystaan dhalashadooda